أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon maamulka dowladda xabashada etoobiya ugu magacaaban gobolka tigray ayaa si adag oga jawaabay hanjabaad ah kasoo yeertay jabhadda t b l f askar ka tirsan maleeshiyaadka riddada ee daacad u ah murtad gurgurta ayaa lagu dilay magaalada baydhabo kataabel akhbaari ayaa baahisay qaybtii labaad aflaam lagu soo gudbinayo howlaha uu wilaayaadka ka wado guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa kulan looga arinsanayo horumarinta wax soo saarka beeraha la qaadatay beeralayda ku dhaqan wilaayadaas kulan u dhexeeyey dhallinyarada degmada jilba ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe loogana hadlayay arrimo muhiim ah ayaa kusoo gabagaboobay degmadaasi kumnaan qoys oo danyar ah ayaa ka faa'iidaystay gurmud la gaarsiiyey deegaan oo ka kala tirsan wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay shanta bisha dulqacda kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan maamulka dowladda xabashada etoobiya ugu magacaaban gobolka tigray ayaa si adag uga jawaabay hanjabaad ka soo yeertay jabhadda t b l f haddaba warbixinta warkan waxaa eegaya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare iyadoo ay socoto saansaano colaadeed oo si weyn isa soo taraysa ayaa maamulka ku-meel gaarka ah ee gobolka tigre uu jawaab adag ka bixiyey bayaan dhowr cisho ka hor ka soo baxay jabhadda t b l f oo lagu sheegay inay isku diyaarinayso dib ula wareegista awoodda gobolka iyo kala dirista maamulka hadda jira ee hoostaga nidaamka abiy axmed madaxweynaha maamulka maqaarsaarka ah ee gobolka tigre oo shir jaraa-id ku qabtay caasimada maqalla ayaa naqdiyey go-aanka t b l f waxaana uu ku tilmaamay mid halis ku ah nabadda islamarkaana burburinaya heshiiska britoria waxaa kale intii uu ku guda jiray shirkiisan jaraa-id sheegay in doorashadu tahay mid u dhexaysa waxa uu ku sheegay nabadda jirta iyo dagaal dib u qarxa waxaana uu carabka ku adkeeyey in muhiimaddu tahay soo celinta barakacyaasha wararka ayaa sheegaya in t b l f ay jenaraalkan hordhigtay saddex doorasho oo kale ah inuu ku biiro halgankooda inuu dalka isaga baxo amba inuu wajaho tallaabo adag oo militari mas-uuliyiin ay ka mid yihiin madaxii hore ee tigre gatejo rida oo xiriir dhowlo leh abiy axmed iyo qaar ka mid a xisbiyada siyaasadda gobolka ayaa ka digay in xaaladdu ay u xuubsiiban karto iska horimaad hubaysan iyagoo ugu baaqay waxaa loogu yeero beesha caalamka inay soo dhex gasho ilaa hadda dowladda federaalka etoobiya ma aysan soo saarin wax jawaab ah oo ku saabsan xiisaddan kusii xoogaysanaysa gobolka tigre oo laga cabsi qabo inuu dib ugu laabto dagaalka haddii aan hal deg deg ah laga gaarin khilaafka xooggan ee u dhexeeya t b l f iyo maamulka hadda jira maalamo ka hor ayay ti markii t b l f ay ku dhawaaqday inay doonayso in dib ay u soo celiso xaaladii uu gobolka tigre ku sugnaa wixii ka horeeyey dagaalkii labada sano socday ee labada kun labaiyo labaatankii ka qarxay deegaanadaasi taasoo lagu fasiray inay rabaan ku dhawaaqista maamul gooni goosad ah mahadsanida cali yare askar ka tirsan maleeshiyaadka riddada ee daacad u ah murtad gurgurta ayaa lagu dilay magaalada baydhabo cazaam carafaad ayaa warbixinta warkani haya wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay maleeshiya hubaysan oo lala xiriirinaya kuwa mucaaradsan maamulka murtad guurguurta uu ka dhistay magaaladaasi ay dil u geysteen ugu yaraan saddex askari oo taabaxsan kooxda riddada maleeshiyaadkan oo si gaar ah uga tirsanaa kuwa la baxay baydhabo koonfur galbeed ee uu gurguurta uu ku dumiyey maamulkii uu hogaaminaya lafta gareen ayaa si gaara lagu diray bannaanka magaalada baydhabo maleeshiyaadka kale ee dilka geysta ayaa lasoo wariyey in si degdega goobta uga baxsadeen kooxda riddada ayaa dilka ka deebshalay magaalada baydhabo iyo nawaaxigeeda ka sameeyey howlgal ay ku sheegeen inay ku baadigoobayaan raggii ka dambeeyey dilka maleeshiyaadka taabacsan ciidankeeda waxaana raadinta maleeshiyaadka dilka loo geystay loo howlgelinaya laba maleeshiyo kuwaas oo wax natiijo ah keenin dilkan ayaa daba socday fariin goodis ah oo ay deegaanka owdinlay ka soo direen saraakiisha maleeshiyaadka maamulkii hore ee ridada koonfur galbeed kuwaasoo shaaciyey inay bilaabi doonaan howlgallo ka dhana maleeshiyaadka gurgurta ee ku sugan magaalada baydhabo magaalada baydhabo waxaa hadda ka taagan xiisad la xiriirta doorashooyinka kooxda riddadu halkaasi ka qorshaynayso inay ka qabato waxaana si adag u diidan saraakiishii maamulkii hore ee lafta gareen kuwaasoo sheegay in doorasho ka dhici karin baydhabo kana hortegi doonaan qorshahaasi mahadsanid cazaam kataab al khabaariye ayaa bahisay qaybtii labaad aflaam lagu soo gudbinayo howlaha uu wilaayaadka ka wado guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta siduu warbixintan ku eegayo yaasir maxmed
waa qaybtii labaad muuqaalo lagu soo bandhigayo gurmadka la gaarsiinayo dadkay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga kaas oo saacadihii lasoo dhaafay uu baahiyey kanaalka weerarka ee kataayab al khabaariya muuqaalka oo la daawan karo muddo shan daqiiqo ah ayaa waxaa lagu soo bandhigay gurmad la gaarsiinayo dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku dhaqan deegaanka kuuley kaale ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaana muuqaalka uu baahiyey kanaalka weerarka ee kataayab lagu soo bandhigayaa gurmad biyodhaamin ah oo uu guddigu ka sameynayo deegaanka iyo sidoo kale bulshada deegaanka oo ka warbixinaya gurmadka ay heleen
waxaan joognaa tuulada kuulay gaalle oo ka tirsan degmada kunturwaarey waxaan u joognaa biyodhaamin waxaan nahay guddiga gurmadka abaaraha marka waa u jeeddaan booyadihii oo hadda sii socda oo ummaddii biyaha u baahneed maanta waraabinaysa marka waa u jeeddaan booyaddii koowaad ayaa gudubtay tii labaadaa socota tii saddexaadaa ku xigta tii afaraadaa ku sii xigta tii shanaadaa ku sii xigta tii lixaadaa socota maanta markaa barwaaqadaasaa jirta
ilaah wuu mahad celinaynaa wilaaya islaamka wuu mahad celinaynaa geeddaan ahayn waa guurayni ilaaha nagu soo geeray wilaaya islaamka nagu soo geertay jawigan okay waa waa degan yahay hadda
waxaan joogaa degmada kuulay gaal waxaa lii dhaaminayaa biyo walaayada islaamiga ayaa kheyr iyo xasanaad allah siiya biyo ayay noo keentay ka badanna waa ka rajaynoynaa cadowga allah ka jibiya gaalada cagta hoosteeda allaha mariy
muslimiinta garab allah sii islaamka ha guulaysto ilaahay waxaa fadli iska leh maanta markii dhib aragto alxamdulilaah markii nimco aragta alxamdulilah waxaan ilaaha wata hadda maanta waxaas ilaahay xugmay inay bashbashi barwaaqo ay tahay nimco ilaahay intaasaan ka rajaynayna alxamdulilah islaamka garab allah siiye maanta in aad keentaan booyada oo biyo ah booyadihii biyaha ahay meel kale lacag ledeg ma soo tuura lahay jeebkeena inaad ka bixisaan meelna aad kula dagaashaan gaalada meelna aad ka bixisaan islaamka wixii dhibaysan aad booyadaha biyo ugu bixisaan aad kala qaybisaan musheerkeena leh khayr alla hadeensay jazaaka allah wardaad ku maxadsantihiin boqol toban fartad ku maxadsantihiin
muuqaalkan uu saacadihii lasoo dhaafay baahiyey kanaalka wararka ee kataayib al ikhbaariyah ayaa muujinaya dadaalada uu wado guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo lagu samata bixinayo dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga mahadsanid yaasir wilaayadii islaamiga jubbada hoose ayaa kulan looga arinsanayo horumarinta wax soo saarka beeraha la qaadatay beeralayda ku dhaqan wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa eegaya cabdiwahaab maxmed bukhaari fiiri geley meegashay nagadaase marka geleyda iyo naftariya hadda markiiso goyto meegashay nagadaase geleytaas muufaking nagadaase ii leeway geleytaas soorking nagadaase ii way kulankan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo beeralayda gobolka ayaa ka dhacay degmada kamsuuma waxaana diiradda lagu saarayey qodobo dhowr ah oo ay ugu waaweynaayeen sare u qaadidda tabaca beeraha maadaama wakhtigan la joogo ay tahay barbilowga xilliga guga ugu horreyn mid ka mid ah dhallinyarada beeralayda ah ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa faahfaahin ka bixinaya kulanka ay la qaateen wilaayada gobolka iyo qodobadii kulanka lagu gorfeeyey waxyaabihii shirkan uu daarnaa inaan dii la idhaahdo dul maro waxaa la yidhi wacyigelin sax waaye waa xilliga loo baahnaa weeye xilliga ugu uudahayo weeyo wacyigelintaas wax badana marka hoos imaanayo kow horumarinta beeraha sidii beeraha loo horumarin lahaa khatarta webiga webiga marna wuxuu leeyahay faa'iido marna khatar uu leeyahay khatarta webiga jubba lambar saddex faa'iidada uu leeyahay webiga sida looga faa'iidaysan karo lambar afar xilliga hadda aan joogno guga ah wixii la taabci lahaa tacabka asaga maxaa la jiray xilligaa wato deyrtan waxbaa la tabcaa gugana waxbaa la tabcaa qodobka maarataye ugu dambeeyo lambar shan baahida dadka danyarta ah sida ayagana maxaa la jiray loo dul istaagi lahaa intaasi kadib waxaa kulanka ka hadlay waxgaradka wilaayada gobolka iyo kuwa deegaanka oo uu ugu horeeyo suldaanka beesha biyamaal suldaan axmed mataanow maqsadka aan meeshu joogno waxaa waaye inuu yahay inaan ka hadalno maxanoodana haddii aan nahay beeralayda ku nool wilaayada jubbada hoose maxaa maanta dadka annaga naga fog oo muslimiintaah oo deriskana lah maxay naga filayaan maxaa annaga na looga baahan yahay annaga waxaa na looga baahan yahay in aan horumarinno ziraaci hadayda aan haynay aan laba jibaarno maanta annagoo ah gobolka jubbada hoose gaar ahaan maxaafada degmada kamasuuma shir la qabanqaabiyey shirkaasun wuxuu ku saabsanaay in la wada tashto tacabka si loo horumarsiin lahay insha allahu tacaalaa annaga haddaanu nahay nabadoonnadii degmada kamasuuma waanu lagu soo xusay waan imaannay waan soo ejiibnay haddana shirkii ayaa socdo beeralayda wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ee kulanka la qaatay wilaayada gobolka ayaa iyaguna ka warbixiyey si guud muhiimadda tabaca beeraha nimanyo fursad haysane fursadda ama laisku dhumiyne bur iyo bariid iyo baasta marabno marabnood amba ka bahaane markii unu tab'ino gelaytaano tab'ino wal walba tab'ino walaagi dibadda ninku koyi marabnoba walaagi dibadda ninku koyi marabno ma irabaadane may unuba tab'idoyneba fiiri geley meegashay nagadaase marka geleyda iyo naftar iyo hadda markii sogoyto meegashay nagadaase geleytaas muufaking nagadaase ii leeway geleytaas soorking nagadaase ii way geleytaas dangoking nagadaase ii way geleydaas anjeeraking nagadaase ii way geleytaas soorking nagadaase soorta meega een way furfuriya ka karsadaase ehe haddii aad faddo may waareso soor ijin ka karsadaase wal walba ku suubsadaase waa isla geleydi way hadda haddii aad burshaan dhito burkalle ruugte wal kale aad hadda hayte kiinsheena ka jiro burkalle huugte geley halta'abo wal unka horeeya geley way geley dowla waaye geley soor ii leeway geley ii ambuulo at geley gubus way geley anjeera way geley ambuulo hanshar aadi lakadhike ambuulo aadi kalena lakadhike geleytaas le haddina may lakadhike bo'or lakugooye geleytaas lakadhahdare soor ahan haddina geley leeway intaas geley lak isticmaale haddii ninka makasaw isi makasaasuna laakiin unu heergoleed ana unu kasaane kulankan ayaa la filayaa in uu noqdo mid midho dhala islamarkaana beeralayda ku dhaqan wilaayada gobolka jubbada hoose ay sii laba jibaaraan wax soo saarkooda dhinaca beeraha maadaama ay taageero ballaaran ka helayaan wilaayadooda waad mahadsantahay bukhaari kulan u dhexeeyey dhallinyarada degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe loogana hadlayay arrimo muhiim ah ayaa ku soo gabagaboobay degmadaasi walaalka xismaan axmed duubo ayaa warbixin warkaasi ku saabsan inoo eegaya wuxuu ahaa kulan ay yeesheen inta badan dhallinyarada ku nool magaalada jilib kaas oo uu soo qabanqaabiyey xafiiska dhallinyarada ee degmada jilib islamarkaana looga hadlayay horumarka dhallinyarada iyo sidii ay ugu faa'iidaysan lahaayeen wakhtigooda haddii ay noqon lahayd waxbarashada iyo fursadaha kale kulanka oo ka qabsoomay xafiiska dhallinyarada ay ku leeyihiin magaalada jilib ayaa intii u socday waxa ay dhallinyaradu ku soo bandhigeen waxyaabo badan oo muhiim u ah dhalinta qeybahooda kala duwan qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaashii kulanka oo ahaa dhallinyarada magaalada ayaa waxa ay kaga hadleen arrimo badan waxaana ka mid ahaa sidee dhallinyaradeen aan u badbaadinaa sidee ummad diineed ay ku noqdaan dhallinyarada sideen ay uga fogaadaan xumaatada sideen ay ku qaadi karaan wanaagga taas ayaan ka hadalnay insha allahu tacaala dhallinyarada meel walba joogan waxaan leeyahay inay ka faa'iidaystaan fursaddan maanta ay haystaan maanta waxaan ka qayb galay kulan aan qabsanay waxaa ka mid ah qodobada ka soo baxay dhallinyaradeena see lagu hormariyi karaa fikrado badan markii la sdhaadhaafsay kasoo qaybgalo oo xafiiska waxaa noo sheegay inuu u furan yahay dhallinyarada waxbarasho bilaash ah dhallinyarada iyo sidii loogu sameyn lahaa shaqo abuur dhinac walba ah oo badan oon hadda soo koobi karin laakiin anigu waxaan dhihi lahaa dhallinyarada maanta inaa walaalaha adig ku dhahaan ay kuu sameeyaan wax fiican shirkaas shir fiican waaye waa shir wax loogu tashanaayo sida loo wanaajin lahaay ummaddeenna oo haddana meesha ugu fiicneed ummaddeenna waa dhallinyarada maanta maantoole marka waxaan ka faa'iiday shirkan iyo dhalinyaradan maaragtay waxaan ka faa'iida waxay tahay waxyaabo badan in maaragtay dhalinyarada ee maanta tool wax isku qabanayaan loo qabanayo dhalinyarada maaragtay ninkii xirfad leh xirfadiisa loo horumarinayo ninkii aan xirfad lahayn oo asigana maaragta waxba oo aan ka siin in xirfado lagu soo kordhinayo maaragta la barayo teeda kale adduunkanna dhalinyaro wax ka qabatay dhalinyaro wax kusug marka dhalinyaroy waxaan idin dhihi lahay walaalihiina meeshaan dhalinyarada wax u qabanayo inaa idinkana caawisiin garabkooda istaagtiin aad baana loo falanqeeyey waqti badan waa uu ku baxay aan u soo dhoweynayaa muntadaha iyo barnaamijda galabta oo ka hadlay intaas iyo wax ka badan waan ka rajaynaynaa walaalaha inay noo keeni doonaan ha u midoobaan inay muslimiintooda caawiyaan ha u midoobaan dhexdooda inay is caawiyaan ha u midoobaan inay caawiyaan agoonta inay caawiyaan dadka masaakiinta fuqarada ah
annagoo ah dhallinyarada islaamiga ee soomaaliyeed waxaanu qabsannay kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey dhallinyarada muslimiinta ah ee soomaaliyeed waxaana ka soo baxay arrimaha soo socdo kow badbaadinta dhallinyarada sida wacyigelinta ka hortagga tahriibka laba inaanu hayno dhallinyarada waxbarasho lacag la-aan ah saddex inuu noqdo qof kaste daaci afar inaanu isku xirnaanno si uusan cadowgeyna noogusan faa'iidaysan shan inaanu samayno kulamo iyo bandhigyo badan namber lix in la barto xirfadaha si ay u noqoto shaqo abuur toddoba in uu furan yahay xafiiska dhallinyarada oo dhan sideed tan iyo markii xafiiskan laga hirgeliyey magaalada jilib loona sameeyey dhallinyarada qeybahooda kala duwan waxa uu xafiiska ahaa mid qabanayay waxyaabo fara badan islamarkaana muhiim u ah bulshada haddii ay noqon lahayd in xafiiska uu kaalmeeyo dadka danyarta ah iyo in uu xafiiska sameeyo isku xirka dhallinyarada qaybahooda kala duwan waad mahadsantahay dhuubow gubnaan qoys oo danyar ah ayaa ka faa'iidaystay gurmad la gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe inuu ku horumarno wilaayada hiiraan iyo dadka tabaalaysan ee gurmadka la gaarsiiyey saadaq muumin ayaa warbixintan ka diyaariyey guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo sii kordhiyey gurmadka loo fidinayo bulshada ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa waxaa guddiga gurmadka abaaraha uu raashin qaybin ka sameeyey deegaanka caaqaboy oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada boqa qable gurmadka raashinka ah oo ka kooban bur bariis sokor iyo saliid ayaa waxaa ka faa'iidaystay afartan iyo lix qoys oo ah dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan deegaanka caaqaboy iyo tuulooyinka hoos yimaada qaar ka mid ah dadka raashinka la gaarsiiyey oo la hadlay warbaahinta islaamiga ee andalus ayaa ka waramay baahida ay u qabeen gurmadka lasoo gaarsiiyey magacayga deeqa tawano deegaanka ajoog caqaboy alla anoo gargaaray idinkana anoo gargaartay bariis bur sokor saliid walaayada sharafta leh kor alla ka dhigo alxamdulilah waa mudannahay inaan wax noola siiyo hadda ka dambana noola keeno nuuna saalasmaan duulida aqabay abaarta dad idinyow duftay ka daadinaysaa caada loo liitaa caaf sokor eh caaf bariis eh caaf bur eh laba caawoo saliid ha noola siiye ilaahayna guusha a siiyo aada aadan uga baahnayn ilaahayna gacantii korraysi a ka dhigo gaaladan allah jabiyo xaawo haaruun deegaanka aaqaboy abaar wax weyn waa abaar waa jirtaa waa la baahan yahay dad iyo duunyo habasaa la yahay maanta waxaa liisii saddex walxaad bur bariid sokor laba cag saliid intaasaa liisi aadaan uga baahnay asxaanta majiisa kallah waa naga arfaax siiseen wax niiga arfaax siiyo allah nii siiyo waa u baahnayn aad aan u liidanay alxamdulilah alshukri leen aqbay haddaan nahay waa liidaneen maaqda saalax subaan deegaanka aqabayaan joogaa abaarta waddanka waa qabsatay erig waa dhammaaday geel waa dhammaaday lo' waa dhammaatay dadkaa ku daba jiraa dadkaa ku xigaa haddaas alla kuu roon yahay gaajo war ma rabto maanta waxaa liisii bariis sokor saliid bur harakadaayna sharafta leh ayaa nagu soo salaanta waa u baahneen nafaan ba ahayn xoolo iyo dadaaba naga dhammaanoha waa u baahneen waa u baahneen ilaahay guul annii siiyo gacantii korraysa ilaahay adiga dhigo xarakadaayna xarakadii jirta oo joogta ilaahay aka dhigo meel walba ay joogtaba guul iyo gaashaan allah ha siiyo xaawo maxamed daawiid aqaboy alxamdulilah rabbi alcaalamiin nafta ilaaha noo haastaa laakiin abaar waa jirtaa ilaahay annaga soo reebo ilaaha khayr badana khayrkiisa allah na siiyo alxamdulilah waa bagnay maanta bariid bur sokor saliid alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waa nimcaysanay ilaahay annii nimceeya waa u baahneen wau dhib qabinay sidiin rabnaad noo yeesheen sidiis rabtiin alla adiin yeela idinkani gurmadkan raashin qaybinta ah ayaa qayb ka noqonaya dadaalada iyo taageerada lagu garab istaagayo dadka abaaruhu ay dhibaateeyeen ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sidoo kale dadka danyarta ah ee ka faa'iidaystay gurmadka uu gaarsiiyey guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiinta waxaa shabeellada dhexe warbixintan ka diyaariyey faysal mahad soomaali
ما تسطع معروفك ee, ruwax bur ruwax bariis ruwax sokor xaag saliidaa lee seeyay abaarta oo beledka jirto aan la siiyey mujaahidiinta eh, waxayna soo gaarsiisay awaar baahan oo ka jirta wadanka soomaaliya gudaha geyiga ka jirta waxayna soo gaarsiisay eh, laba mareetaasna soo gaarsiisay oo saan anfurki iyo hadda kheyr allaha siiya waxaa la siiyey rubac bura rubac bariisa saddexle saliida rubac sankora waa dhaqanaha sokor saliid bariis aa noola keenay gargaar iyo gacan wanaaggan aa noola fidiyey waan dherignay inta meesha aan ku joogno badar baa nala siiyey تسقى لا تحقر معروفا واعمل ما تستطيع maalmihii la soo dhaafay waxaan tabinaynay warbixinno ku saabsan howlo samafal ah oo guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka sameeyey degmooyin badan oo ka tirsan wilaayadan islaamiga ah ee shabeellada dhexe markan waxaan u tillaabi doonnaa dhanka galbeed ee wilaayada safarkeennu wuxuu ku wajahan yahay degmada gamboole waa degmo iminka kobac samaynaysa ka hadli mayno horumarka ay ku tillaabsanayso degmada warbixinteennuna ma qusayso taariikhda iyo faca ay leedahay balse tebinteennu waxay daaran tahay qayb kaloo ka mid ah gurmadkii abaaraha iyo socdaalo qiimeen ah oo aan ku samaynay deegaanno hoostaga degmadaasi oo xaalkoodu allow sahal ahaa wafdi ka koobnaa mas-uuliyiinta maamulka degmada nabadoonnada iyo waxgaradka deegaanka xubno ka socday guddiga gurmadka abaaraha shabeellada dhexe iyo bahda iclaamka ayaa ku baxay deegaano dhowr ah oo laga soo calaamadiyey baahi daran oon halakeeyey nolosha aadanaha iyo noolayaasha kale waa deegaanka xarargod oo qiyaastii laba iyo toban kilomitir u jira degmada gamboole sidoo kale waxaan gaarnay deegaano kuleelka ka jira aad dareemayso isla marka aad gaariga ka degto waxaa ii muuqanayay dumar daruufaysan oo xambaarsan ubadkooda odayaal itaal gabay oo gaajada haysa awgeed gacmaha kaala hadlaya balse u xusul duubaya sidii wax xun loola soo gaari lahaa nasiib wanaagooda markiiba waxaa lala soo gaaray booyad biyo ah iyo bacdii loogu shubi lahaa iminka sidii hore xaalka waa ka duwan yahay dadku waxay bilaabeen inay la soo kala ordaan caagadihii ama jirigaanadii hadba sidaad u taqaan ee ay biyaha ku shuban lahaayeen kadib waxaan bilaabay inaan la hadlo qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay hase ahaatee waxay inoo sheegeen inay siba si dhaanta e markii hore aan la haysan biyo hase yeeshee nin baahan uusan biyo cabi karin dhammaan dadkii goobta joogay waxay noqdeen isku af iyagoo diraya hal fariin oo keliya taas oo ahayd gurmad cunno hanala soo gaarsiiyo codsigayna baahi wax la cuno ayaa loo baahan yahay
baahi baaba aan taagannahay baahayaana hayso waxaan rabnaa biyo waa noo keenteen baad inayno daba dhigtiin اصنع يوما معروفا من خطر أو شر
axmed nuur maxmed aragod awaaraha iyo dhibaato weynka nagu ahaayo intaan horta walaayada iyo dhowdoonyahooda nagu soo salaameen soo kor yeeleen biyo noo keeneen ay naga soo gaarsiiyeen nolosha aad iyo aad baa ku mahadsan yihin hor allah ka dhigi khayr allah siiye anaguna meeshaan waa ku bahdilinahay marka saddex sano sabuul sooma qabsanin marka dhibaatadaas unbaa nagu hayso walaayada allah barakeeya biyo waa naga bajiisisay waana siisay laakiin taas keli ah a codsigeed aan ka rabno aan u baahannahay deegaankaynu aa arfaada iska yala ayaanta awaara na furtay ilaah kuma darnaado si xumaa liskiigu nooli cawadoo qod cawadoo qudaa liskiigu noolihay mar dhasa iskiigu noolnahay waa waa iska xunnahay inuu waxna raashiin noola keena u baahanna hadda maxaa maxaa idiin qaybinaya hadda biyaha noola qaybiyahoya haye ka waran biyaha intee keli jirteen biyaha gamboole iyo ilaah kuma darnaado geecalow aa noo geysa haye aa kaasa marka maanta biyaha hesheen soo maaha maanta biyaha noola keena haye aa waxaa codsanayaa in raashiin noola caawiyo aa gurmad raashin qaybin idin soo gaarsiiyo oo noola soo geersiiyo haye aa u baahannahay haye aa kaasa maasha allah ilaahay abaartaa naga saaro ilaahay abaarta allah naga saaro roob allahna siiyo aamiin maasha allah ammaano ayay nagu ahayd inaan fariintan gaarsiinno ehelkeeda markiiba waxaan xidhiidho la sameynay mas-uuliyiinta ugu saraysa wilaayada shabeellada dhexe iyo xubnihii guddiga gurmadka abaaraha nabadoonnada iyo wafdigii kormeerka ahaa iyo bahda iclaamka waxay guteen waajibkii ahaa inay sheegaan wixii la soo arkay allaha fadligii saddex maalin kadib jawaab deg deg ah ayaa ka timid guddiga gurmadka xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa la qorsheeyey in qoysaskaasi fariimahooda laga jawaabo deeqa raashin ahna lala gaaro markan xaaladdu aad ayay uga duwan tahay sidii hore dadku waxay si joogtaa u helayeen biyodhaamin maalinla ah saddexdii maalin ee la soo dhaafay haddaba ogow dadkan inay biyo helaan waxay u safri jireen laba-iyo toban saac oo xidhiidh ah iyagoo adeegsanaya gaari dameero iminka waxaan u sidnaa sahay raashin ah oo la gaarsiin doono qoys walba oo ku nool deegaankan raashin ka kooban bur bariis sokor iyo saliid wujuuhda farxad ayaa ka muuqatay dadkan oo horeba loo sii diiwaan geliyey waxaa durbadiiba la bilaabay in raashinka loo qaybiyo iyagoo faraxsan ayay la hadleen idaacadda andalus waxaan weydiiyey markan sida uu yahay dareenkooda magacayga cumar xuseen cabdi carono deegaanka harar gud baan joognaa abaare iyo maxaan kuu sheegay iyo rafaad baan la kulunay walaayada islaamka waxay noo keentay biyo iyo baad oo isaga dhex jiro badarka as yahay sokor saliid bariis aa noola keenay gargaar iyo gacan wanaaggan aa noola fidiy degmada harar godaan joognaa abaara yaablaha ka dhacay guddiga gurmudka abaaraha waxaa nagu gargaaray biyo iyo badar oo kala nuuc aho bur iyo bariis iyo saliid iyo sokor walaayada waa mahadsanta gurmudka abaara yaablaha na haaya abaarahaas ilaahay hanaga reebo gaajo iyo haraad baa nagu dilay ma garad hadda walaayada naga soo gargaartay biyo iyo baad baa alxamdulilah iga baa noo keeneen ruuc bariis ah ruuc oo bur ah iyo caag saliid ah intii baa noo keeneen maanta biyo iyo badar baa waa haysanaa alxamdulilah sidoo kale gurmadkan biyo dhaaminta ah waxaa ka faa'iidaystay in ka badan kun toddobaatan iyo shan qoys oo ku kala nool deegaanadan kale ah macay tuurey buurdheere xudile dakhare ayrab dudundheer haroobadheer jafey cabdicadaay facshar buulo bannaan biyacadde axmed rooble loolo maroodile buulaxarar rooble iyo calidhaay mar kale guddiga gurmadka abaaraha waxa uu howlo raashin qaybina ka sameeyey gudaha degmada gamboole waxaana gurmadkaasi ka faa'iidaystay ilaa soddon qoys oo ka mid ahaa dadka danyarta ah ee sida weyn ay u saamaysay abaaraha iyo kuleelka ka jira qaar ka mida gobollada dalka soomaaliya mujaahidiinta al-shabaab ayaa gacan adag oo bir ah kula dagaalamaya gaalada jinsiyadaha kala duwan ee duulaanka ku soo qaaday diinta dalka iyo dadkan soomaaliyeed ee muslimiinta ah gacanta kalena waxay gurmad aan hagarasho lahayn ugu samafalayaan kumanaanka kun ee muslimiinta ah ay abaaruhu ku saameeyeen in badan oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya halkan waa shabeellada dhexe allaha fadligii in badan oo ka mid a degmooyinkana waxaa iminka ka curtay roobabkii guga ee la filayey insha allah abaartu waxay noqon doontaa mid laga sheekeeyo oo laga gudbo aarankuna iminka kaabiga ayuu soo hayaa beeralaydu waxay u diyaargaroobayaan sidii ay u tabci lahaayeen dalagyada fasalka xilligan xoololeydana markan waxay heli doonaan daaq ku filan inshaa allah walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu